waxa aad u dheeraaday safafka sugitaanka khasnadda caymiska shaqola'aanta ee okaasa kadib markii ay bateen dadka ku shaqo waaya xasaradda dhaqaale ee ka dhalatay cudurka covid katriina eklun olgren oo ah sharciyaqaanad ka tirsan guddiga kormeerka caymiska shaqaalaha ayaa sheegtay inuu sugitaanku qaadan karo bil ilaa afar bilood yeelkeeda waxa oo kaasi jawaab muddo toddoba bilooda iminka ka sugaya welina kala axmed daahir oo ka mid a dadka uu dalabku u maqan yahay wallaahi taqriiban febraayo bilowgeedii ayaan dalbanay ilaa iyo hadda aan ku jirno agosto labaatan tahay wax aan ka hayna ma laha runtii shuruudo un waxay ku leeyihiin buuxi waraaqaha wiig walba buuxi waraaqooyin badan oo kala duwan way naga codsadeen ha ahaat iskaadka ha ahaat kuwa shaqada wixii dhan waan u dirnay marka jawaab naga sugay leeyihiin yeelkeeda thomas ericson oo ah madaxa iskaashato ay ku midaysan yihiin dhammaanba khasnadaha caymiska shaqaalaha ayaa sheegay inaysan isku wada mid ahayn hay-aduhu oo ay midaba tan kale wax uga gedisan tahay axmed daahir ayaase isagu sheegay in xogeye ama hanleegar kiiskiisa la socda loo sameeyey markii uu codsigiisu xaraysnaa muddo laba bilood ah axmed ayaa sidoo kale ka hadlaya sida loo adkeeyey shuruudaha loo cuskanayo qofka u qalma iyo midka aan istaahilin inuu qaato lacagaha cayminta dadka shaqayn jiray ee hadda shaqala'aanta noqday tusaale sida caadiga ahayd ayuu iminka axmed toddobaad kasta waxa uu diraa warbixinta shaqola'aanta oo ay waajib tahay in la diro xitaa haddaanad lacag qaadanaynin marka hore midlaam ahaana ii baareen markay arkeen inaan bil walba lacagta bixi jiray ayay maaragtay haddana waraaqooyin kale ii direen oo ama ahaata xaftiiska iskaadka canshuuraadka iyo waraaqooyin kale oo shirkadda ahayd aan ka shaqaynaya marka inay loog hoos u dhacday shaqaalihii qaar badan shaqadoodii sidaa ku waayeen oon ka mid ahaa marka waraaqii markaan u diray markii ugu dambeysay hanleegar ay sameeyeen kadibna waxay dhaheen wiig walba sii buuxi ilaa jawaab naga sugaysa axmed ayaa tibaaxay in sababta ugu badan ee sugitaanka dheeraynaysa haatan ay tahay inay bateen dadka ku shaqo waayay xasaradda cudurka koronaha taasoo keentay in codsiyo ka badan intii ay xamili kareen lagu hafiyo xafiisyada caymiska shaqaalaha waa dareemi kartaa inay leeyihin waddanka hoos u dhac weyna ku dhacay marka arrintaas qofkii maaragtay oo hanleegar ahaa waxaa laga yaaba awl inuu saddex ama afar uu haystay haddana ay noqotay soddon marka wa waa jawaabta sugay ku leeyihiin marka taasay ku andaconaya in dhibka u dhacay oo cudurka corona ah yani dadkii shaqala-aanta ayaa batay kadibna codsiyada ayaa ka saa'id caliyay ha marka hanleegarihii ayaga marka laba saddex qof waraaqihiisa hayay marka waxay unoqonaysaa toban jibbaar walow sida aanu sheegnay uu sugitaanku aada uga dheer yahay sidai caadiga ahayd bisna wuxuu axmed ii sheegay inay weli rajo jirto oo ay quudaraynayaan in loo soo jawaabo maalmaha ama toddobaadyada yar ee soo aadaan ha rajo mar walba ayaga xaggaa la socay ku leeyihiin markaan wax ku baahan meel yaroo inboxaad leedahay meeshaa ka eg waraaqda ka soo jawaab haddaad meeshii ka soo jawaabayso way kaa kansalaya marka waa inaa wacdaa su-aalaan kuusoo dirnay kulen su-aashaa ka soo jawaab marka mar walba inaad la socota oo aad buuxisa aad fiirisaa markaad weydiisan waxay kuleeyihiin waa lagaa horeeyay sug marka rajada ma xumaada dad badanoo hadda runtii iiga horreeyey mar dhaba hadda u bilaabatay maxamed xaaji radio sweden